بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii siddeed iyo labaatanaad ee kitaabka cabishujaaca waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dir
waxa aynu ku dhex jirnay mucaamalaadkii iyo habkii bulshadu wada shaqaysanaysay ee wada shaqaysiga la odhanayay taasoo macnaheedu uu yahay in nidaam wal ama caqad iyo heshiis walo la wada gaadhayaba ay tahay runtii in uu yeesho shuruud iyo arkaan waxyaaba uu ku buri karo intoo dhanba marka dee waxaad arkaysaa fasal waliba waxa uu ka warramayaa caqdan min cuquudi almucaamala habka loo wada dhaqmayo ee bulshadu wada dhaqmayso heshiis ka mid a ayuu sheegayaa wuxuu markaa halkan ka warramayaa ama iyaynaan heshiisba dee ma wada ahay qaarkood waa laga yaabaa inay noqdaan wax dadka si u dhex maray oo mid walba wax laga yidhi hadduu heshiis yahay ayaa haddii uu xidhiidh kale yahayba xidhiidhkaasi marna toos buu noqon karaa marna midaan toos ahayn buu noqon karaa waman khasaba maalan buu ihi marka qofka xoolo dhaca liaxadin qof uu leeyahay bani aadami lazimahu radduhu inuu u celiyaa waajiba wa arshu naqsihi iyo wixii ka nuqsaamayna inuu kabaabaa ku waajiba wa ujratu milihi wax isaga la mida inuu markaa mushqaadiisa bixiyo wixii lagu celin lahaa fain talifa haddii uu dhinto wixii uu qofkani qaatu dhacay ee uu boobay daminahu bimili wuxuu ku magdhabayaa wixii wax la mid ah in kaana lahu milun wax u dhigma hadduu jiro aw biqiimatihi ama qiimadiisiibuu bixinayaa in lam yakun lahu milun wax u dhigma haddaanu jirin akara maa kaanat maalintuu u badnaa shaygaas min yowmi algasbi maalinku dhacay laga bilaabo ilaa yowmi talaf iyo maalinkii uu lumay ee uu baaba-ay laga soo gaadho waxau halkan ku xuseeyaa waxaa la yidhaahdo boobka ama dhaca qof dee xoolihiisu ay xaaraan yihiin uu qofku dhaco gaalkii layseeye dee qaniimada laga qaadanayay ee dagaa xabaddu inaga dhex oognayd waa halkiisa kaas laakiin gaal iyo islaam mid kasta ada qof in la qaato xoolihiisu ay xaraam yihiin ayaa wax ka qaata afartan arrimood ay isdaba yaalla baa afartuba ay sugmayaan oo axkaam ahaan afartan arrimood baa waajibaya waxaan la yidhaahdo qasbiguna dee wax jiray buu ahaayoo ummaddu dee weligoodba wayse soo dulmiyayeen dulmigaasina ficlan wax dee xaraama buu ahaa ama safiinatu fa kaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr fa aradtu an acibaha wa kaana waraa'ahum malik ya'hudu kula safiinatin qasba khadiroo muuse la socda ayaa wuxuu leeyahay muuse waad ka dhacsanaydee waxaa kalifaya inaan doonidan sidaa idhaahdoon inta u yeelo ama ceebtan inaan u yeelo waxaa kalifay mid qaasiba baa jiro oo dooni waloo saalixoo wanaagsanba dadka ka qaadi jira qasbi ku samayn jira innaguba qasab baynu idhaahno qasabku waxa weeye bahalkan aalaha baxa ayaa qasab la ydhaaf carabiga laakiin qasb unbay soomaalidu qasab yidhaahdeen waa xooli bani aadamkaoo qasab lagu qaato marka qasbigaasi waa xaraam ilaahay baa wuxuu uhi walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil dhexdiinna xoolihiinna ha ku kala cunina gardarro waa xaraam weeye qofkaoo aan dariiqo sharciga aanad kaga qaadana wixii xadiid kaleo isaguna sanadkiisu inuu xasayahay la tilmaamay baa nebigu wuxu uhi calayadi maa akhadat xataa tu'addi gacan walba waxaa xaq loogu leeyahay wixii ay qaaday inay soo celiso qofka waxaa lagu leeyahay wixii uu qaaday jeer uu soo celinayo innagoo naskaa u raacayna nebiguna calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisii ugu dambeeyey ee ummadda uu la dardaarmayay shirweynahoodii sanadii tobnaad ee xajkii masaladaasuu ka warramay umuur badan buu kaka warramay masalada xoolaha iyo dhaqaalaha iyo dadka inaanay isdulmiyin buu ka warramay oo waxau ihi inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada wardadii how dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo dhegtiinna ama sharaftiinna inaad meel kaga dhacdaan waa xaraam oo intaa saddexdaas waa xurumaad iyo xuquuqay dadka muslimiinta ay leeyihiin oo aan la faragelin karin lama taabtaana sida markaa maalintaa la joogo iyo bishaa la joogo iyo xaramkaa la joogaaba xurmo ay u leeyihin buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam in qalin lagu qaado abaan xalaamahayn in qori lagu qaado in af lagu qaado in khiyaamo lagu qaado kullu daalik iswada raaci ku xisaabtan qofka bani aadamka ahi muxuu kugu leeyahay talow maxaa mudan intaad nooshahay inaad ka xalaalowdo ilaa haddaad la aamusto balaayadaas way ku aamusnaanun ilaa ay kugu qaraxdo maal inaanad filaynin oo yaa badan marka wuxuu masalada u horeysaa waxa weeye waman khasaba maalan liaxadin lazimahu raddu qofka xoog ku qaata xoolo aanu lahayn gardarro ku qaata waxa waajiba inuu celiyo saayadaasi sheegaysa iyo axaadiidtaasiba waa masalada u horeysa siyaabo badan baa dadka oo marka had iyo jeer zaman alfitna fitna marka ay dhacdo ee dadka wax ku kala si noqdaanay madaxa isla dhacaan duulduul badan baa yimaada markay u sahlantahay kolaad sii iibsato wax midi usoo dhuljiifeeyeyna kolaad sii iibsato waxbaa dadkii kala gaarhgaadhay marka inaad xisaabtantaad isa safaysaa waa muhiim qofka bani aadamkiina dee naftiisa inuu ku qanciyo wax xaraama waa kuu xalaal maaha alitmu maa xaaka fi nafsi wakarihta an yandalica annaasu calayh nebigu wuxuu leeyay dembi waxaa la ydhaha iyo xaraam wixii xaaka fi nafs naftaada ku wareega taloo ma iska bixisaa ma iska haysataa ma xalaalbaa ma xaraamba mar haddii laabta uu kusoo haraaciyo waa dembi aad jeclays dadkana aanad jeclayn inay kugu arkaan masalada horeysa waa taa masalada labaad waxa weeye haddii shaygii la yidhi ha la celiyo dabcan wuxuu u baahan yahay dee adduunkii lagu celin lahaa iyo mushqaayadii iyo gaadiidkii iyo nooligii iyo wixii buu u baahan yahay waxaa kaloo laga yaabaa intii uu qofkani shaygan haystay mood iyo nool mid kasta ha ahaadee in nuqsaani ku timid qiimo dhacin uu ku yimid labada arrimoodba uu ka jawaabo wuxuu ku yihi wa arshu naqsihi arshu naqsigu ayaa isna ku waajiba shaygani hadduu maalintaa qiimo qaaliya joogay cusbaa ama uu ahaa xoolo nooloo wakhtigaa hilboon oo shilis dee nuqsaantii kabitaankii ood raacinaysa ila beliya baaska adaa geyso qiimo dhacan u sabab ahaaye kabitaan weeye arshu naqsi haddaad maqasho waa kabitaanka ujratulmethl macnaha waxa weeye mushqaayadda lagu qaadayo iyadana waa inaad bixisaa taasina waa masalada labaad masalada saddexaad waxa weeye fain talifa damiinahu bimilihi hadduu shaygii baaba-o mood iyo nool mid kasta ahaadee haddii uu wixii dhinto kharaabo la intifaacsan waayo wixii aada dhacday ee kugu aad ku eedowday waxaad ku dhagarowday adduun ahaa hadduu meesha ka baxo waxa markaa waad magnabaysaa allaahuma ilaa dee ciddii aad ka qaatay inay kaa cafidaa waa halkeeda mar walba cafiska aan qasabka ahayn wuu ansaxaa laakiin haddii lagaa cafi waayo wixii aad dhacday nooca doonto ku qaado oo waxa lagama maarmaanaya inaad miligiisa ku celiso in kaana lahu milun hadduu mil leeyahy waxaan had iyo jeer aynu haysanno ee aynu intifaacsanno adduunkii waa laba qaybood moodkiisi iyo noolkiisiba mili iyo mutaqawim labadaasaa la ydhaahda almili waalmutaqawim miligu waa wax wax u dhigma leh jawaan bariisa jawaan sonkor ah jawaan daqiiqa waxyaabahaasi dee mili bay leeyihin wixii galaan ama miisaan la saarayo ama galaan la darayo dabcan dee waa kontonkaa kiile waa bariiskii waa isku nooc kii oo kalea la helaya marka miligii baad celinaysa wixii kalena waa mutaqawim iminka haddii laba gaari ay yihiin laba neefoo xoolaa yihiin waa in markaa shaygaa meesha ka baxaye dhintee aad dhacday qiimadiisii la celiyaa waa la qiimeynaya markaa gaarigaa qiimihiisii neefkaa xoolaha qiimihiisii dharkaa uu qofku qaatay qiimihiisii adigu wax alla wixii la intifaacsanaya xoolo ahaa maxaa qiimihiisu ahaabaa la odhanaya ilaan shay walba cid ku takhasustoo khibraduloo qiimaysaa jirta taasina waa mid kale waa masalada saddexaad uu baabka ku sheegay wey in kaana lahu milun aw biqiimatii baa lagu qiimayn in lam yakun lahu milun haddaanu mili lahayn waxaa jira waxyaaba aan iyagu dee mili lahayn oo aan kafadna la saarayn miisaanna la saarayn macnaa waxay idhahdaan markay miliga tacriifinayaan fuqahadu maa xasarahu alkaylu aw ilwasnu wajaaza salamu fiih mawsuunaad iyo makiilaad wixii kafadiya miisa dahab buu dhacay dee garaan buu leeyahy dabcan garaan buu leeyahy lacagtoo kale waa mithli iyaduna oo dee waxa ay leedahay dee waa la miisaamaya laakiin qaybahan kale waraaqaha iyadana dee qiimay leedahay oo qiimadeedii buu celin doonaa maalintaa qiimahay lahayd masalada saddexaad weeye masalada afraadna waxa weeyaan aksara maa kaanat min yowmi alkasbi ilaa yowmi talaf shayganuu qofkani ku dhagaroobee dadka uu ka dhacay marka uu magdhabayo ama hab misliha ku magdhabo ama hab qiimihiisii ha ku magdhabee waktiga waxa uu magdhabayaa wakhtiga ugu qaalisanaa weeye maalinkii uu qaatay gacantiisa u galay uu boobay ilaa maalintan uu doonayo inuu ka gashi baxo waxaa laga yaabaa inay soddon sannadood udhexaysay waxaa laga yaabaa in laba cisho udhexaysay intiba waa soo suuragal ma intiba waa suuragal waxa dhacda shaygu inuu toban qiimo yeesho oo shantaas sanadooda maalan shaygan uu ku maqnaa isaga ayaa laga yaabaa mar inuu kor u kacay mar hoos u kacay mar yaraaday mar batay mar dhexdhexaad aha waktiga la raacayaa waxa weeye waa ka dhexe wey qiimada dhexe wey waxaan le cafwan ka u sarreeya wey akara maa kaanat maalan microfoonkaasuu qofkii dhacay hor yaalla mar waxa uu ahaa soddon dollar mar boqol dollar mar laba boqol markaa u labada boqol haabaa loogu dhufanaya ilaahaydankii markuu qaatay ha ahaato imika ha ahaato mar dhexe ha ahaato taasunbaa loo eegaya min yowmi alqasbi ilaa yowmi talaf laga soo bilaabo maalintii uu qaatay ilaa maalinka saasaa loo xisaabtamaya markaa qofkii doonaya dadka waxooda inuu kaga shibaxo sidaas wey rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ummadda saasuu kula talinayaayo waxa uu leeya war mid kastoo idinka idinka mid ha xalaaloobo maanta qabla an laa yakuuna lahu dirhamun walaa diinaar intaanu ku dhicin shilin la-aan iyo geni la-aan isagoo faramadhan marka uu isa soo taago maalinka qiyaama ama wax badan oo sadaqa iyo wanaaga sito oo dabeetana dadkii looga wareejiyo intaanu caydhnimadaasi ku dhicin ayuu nebigu leeyahay maanta ha xalaaloobo maanta qofka ha xalaaloobo waxa markaas dariiqo kastaba de uu noqonaya qofka bani aadamka wixiisii lagu qaato laaluushkiibaa ka mid a waxaa ka mid a qofka wixiisiioo uu ku dhiibtay oo aad dafirto jaaxidulwadiica waa qaasid qofku haddii aad dafirto wixiisii uu ku dhiibtay ammaanada ahaa waa waxaa loo tixgelinayaa criminal buu noqonayaa kiis waa ijraami wuu ka baxayaa qaybtii kale ahayd wax si caadiga la isu weydiisto oo qaybta ciqaabaad ku gelaya oo qofkii waa dembaabay laga bilaabo markaa sidaas weeye waxaa kaloo iyaduna afartaa masale ee baabka uu ku sheegay shanaynaysa waxaa qofkani uu dhacay ee ka dhintee ka baaba-ay ee bani aadamku lahaa ama sababta uu meesha uga baxay ee u baaba-ay ha ahaato sabab uu isagu lahaa ama aafo samaawiba ha ku dhacdo qofkani gaadhi buu dhacay ka soo qaad halkan isagoo wadaa laga sii qaaday isagunbaa lagu leeyahay wuu gubtayba isagunbaa lagu leeyahay wax kasta ha ahaato ama gaboodfal ha ku yimaado ama yuu ku imanin yaddiisa waxaa la yidhaahdaa waa yaddu damaan laa yaddu lamaana gacan aamin maaha laakiin waa gacan magdhow isticaariyada aynu ku soo marayni taana horeaynu soo sheegnay marka wax loogu cudurdaaraya ma aha leannahu isagaa dee faduuli ahaa waxa lixaadoo iyaduna masalooyinka ka mid ah qofkan isaga ah ee waxaan dhacay ka uu sii siiyo iyo ka ka sii iibsada iyo ka ka sii dhaca waa isku liisuun waa burcad ururta in weeye dhammaantood alaydi almutaratibati calaa yadi alghaasibi fahiya haasiba waxay idhahdeen fuqahadu qofkaa wax dhacay ee wax boobay ee xoolaha bani aadamka gardarrada ku qaatay gacanta ka sii farcantaa iyaduna waa gacan daalimadahun oo waxaa loo tixgelinayaa un qofkani inuu kan la shuraakoobay inbaa loo tixgelinaya walow maalkiisaba ha kaga iibsado qofkan isaga ahee waxboobaya haddaanu ogeyn waxan inuu suuq leeyahay ama laga sii iibsanayo dee umuu badheedhana wuu iska dayn laha ilaan birlibaax muu qaateene waxaan xajar qofku dee dhagax iskama qaato bilaa macno halkaa yaallo wuxuu ogyahay in laga sii iibsanaya marka kaka sii iibsanaya ee u suuq gelinaya isna waa la mid baabkaas waa intaa idan markaa bani aadamka wuxooda inuu qof ka nabadgalo aada iyo aad bay muhiim u tahy haddii kale wuu ka warwari doonaa baabka kalena waxa weeye baabu shufca ashufca bal marka hore baabkan isaga ah waa nidaamka islaamku waxyaabaha ula gaarayay oo qaanuunka madaniga ah ee faranjiga ama adim andimada kale ee caalamiga lagu sheego ma laha shufcada waxaan la yidhaahdo shufcadu waxa weeye laba qof baa waxooda leh tusaale ahaan guri bay wada leeyihin labadii qof mid baa barhkiisii iibiyey kan kale waxa uu xaq u leeyayo islaamku uu xaq u siiyey nebiguna xadiis cad ku sheegay calayhi salaatu wasalaam kii soo hadhay inuu celiyo lacagtii anigaa guriga kula lahaa barhkaygii baan hebel ka iibiyey jaamacaasaan ka iibiyey barhkaygii adigii guriga ku soo hadhay jaamicii unbaad kaashkii u geynaysaa waxaa leedahay misuu kaa siiye boqol kun waa kuwan wa isaguna dhankaa iyo dhankaa ma eegi karee dee sadarkaasa haysta xadiiskaasa haysta hadduu ka soo dulboodana waa la xidhi ciqaab baa la marin maxkamaddaa ku fulinaysa war kale male marka waxaa laga eegayaa dad la arag yaaba dhib la arag bay yidhahaan soomaalidu deeray u nisbeeyeen laakiin iyagunbaa yidhi deeradaa tidhi bay yidhahaan laakiin iyagaa yidhi soomaalidu xayawaanku ma odhanin iyagaa dee wax kula baxaya marka haddii laba qof shuraako kastaaba hawsheeda ay leedahay hawsheeda iyo dee qeydkeeda iyo is-ilaalinteeda iyo waxaasay leedahay qofku markuu dee keliya haye marka wixii lala leeyahy dee isku si ma aha isku culays ma aha isku dhaqdhaqaaq iyo maamul iyo tasaruftoona maaha marka haddii saddex haydeen oy laba baxayaan waa inu adiga kaa iibiya haddaa laba ahaydeen oo midi uu baxayo waa inuu adiga kaa iibiyo halkaasaa laga dul marka hore waa inuu kusoo ogeysiiyo dabeetana waa inaad u celisa hadduu kaa qariyana wixii uu siiyey unbaad celinaysa shufcadu horta waa sidaas markaad garato baabka tacriifkiisa iyo tilmaantiisa ayaad axkaamta laga sheegayana garan doonta lianna alxukma cala ashay faracun can tasawurih waxay idhahdaan fuqahadu goortaad shay xukunkiisa qaadan karto horta waa inaad isaga taqaano haddaanad wixii muuqaalkiisa iyo tilmaantiisa garanayn axkaamta iyo tafaasiisha laga sheegayo waxba kama garan karaysa taasi waa taa marka dhowr masalo ayuu ka sheegay ilaa lix masalo oo baabkan habka lagu dhaqmayo waxa uu yidhi washufcatu waajibatun shufcadu waa wax sugmaya bilkhulطati isku jirka maalkii isugu kin jira daraaddeed bay shufcadu ku sugmi karta duuna aljiwaar laba qof oo jaara maya bal aynu masale masalo u qaadnay taa hore horta baabkan waxaa u daliilan xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan jaabir baa warinaya waxa uu jaabir leeyahy qadaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam bishufca shufcadaa aynu sheegayno nebigu wuu go-aamiyey fii kulli maa lam yuqsam wax kastoo aan la qaybsaninoo labada qof isugu jira waaya riwaayada muslim waxay ahayd fii ardin aw rabcin aw xaa'id intaasoo meelood oo intuba sheegaya maguurtadii fa idaa waqacat alxuduud wa surifat turuq falaa shufcata haddii labada qof ay u kala duwan yihiin guryahoodii iyo beerahoodii oo albaabadooda iyo wuxood uu kala baydhsan yahay oo laba qofoo jaar ay yihiin shufca ma gelayso wax dhibaataa iskuma qabaan markaa masalada u horeysa waxay wa shufcatu waajibatun bilkhulati duuna aljiwaar labadii qof bilkhula wa ina kaiiran min alkhulaaa sidii qisadii nebi daawuud ku sugnay alkhaliiay waa labada wax isugu jiraan marka bilkhula shufcada waxay ku timaadaa marka labada qof wax isugu jiraan guribaa isugu jira beerbaa isugu jirta markaasuu midi iibiyey kan kalaa la hadhaya wuxuu waa inuu yahay wax isku jira duuna aljiwaar laakiin wixii jaarka ahaa maya haddii laba bakhaaroo is-aga leedihiin laba beeroodoo is-aga leedihiin laba ceeloo is-aga leedihiin dee qofku xor buu u yahay inuu wixiisa iibsado ka iibsadayna uma celin kartid leanna waxba iskagama xidhnaa waa saas wey xadiidkana waa taa ku sugan wuxuu ku uhi fii maa yanqasim wixii qaybsamaya duuna maa laa yanqasim wixii aan qaybsamaynin shufca ma gasho waa madhabta shaaficiga ee masaladani u gaar tahayoo wixii qaybsami kara ayaa aad u celinaysa laakiin wixii aan qaybsami karayn maya maalan haddii gurigani uu sidan yahay oo aynu wada lahayn oo qof barhkiisa iibiyo kii ku soo hadhay ayaa lacagta celinaya maadaama gurigii uu qaybsamayo maadaama ay suuragal tahay kan soo kordhay ee jeexan laga iibiyey inuu yidhaahdo war inoo qaybi inoo qaybidanna wuxuu dabada ku hayaa inuu meeshuu cidhiiriyo inuu khalash soo kordhiyu idhaahdo dee gidaarkuwii noo dhexeeya barhkaaga iibso waxaasoo dhan oo miskiinkan sii jooga aanu diyaaru ahaynoo hawla ayuu keenaya duuna maa laa yanqasim wixii aan si qaybsamayn iyadu shufco maleh haddii meeshu yar tahay meel yaroo saddex mitir haddii ay tahay oo qofkani barhkiisii uu iibiyo waad iska dayn kan kale ee soo gala isaga hawl soo badheedhaya sidaasaa markaa macnaha meesha uu noqonaya iftiiminteeda waa noocaa wixii qaybsamaya ayay shufco gashaa waayo qaybta hawl keenaysa laakiin wixii aan qaybsamaynin sida xamaam yar iyo buu kugu misaalinaya maqsin yar iyo isagu maadaama aanu kharash soo kordhinayno aanu qaybsamayn ha iska yimaada kan kale waxna loo celin maayo waad iskala yeelan laakiin madaahibta kale waxa ay leeyihiin war hawshu laba dhinacba way ka iman kartaa qofkan kuu yimid oo kula qaybsado way ka iman kartaa kula lahaanshaha laftiisa uu kula leeyahayna way hawshu ka iman kartaa oo xigmadda loo shufcaysanayo labadaba way noqon kartaa marka waxa ama ha ahaado wax qaybsamaya ama ha ahaado waxaan qaybsamayninee mar haddii labadan qof ay wada lahaayeen oo midi uu baxay ka soo hadhay ha iskula hadho kan soo hadhay ha iskula wareego mar walba hawshu way joogtaa haddii laydhaa hala qaybiya haddii laydhaa hala wada lahaadaba hawshu way joogtaaye qofkani hadduu awoodi karayo ha iskula hadho saasay leeyihin masalada saddexaadna waxay sheegaysaa wa fii kulli maa shay dhammaantii laa yunqalu aan la raraynin oo min al ardi dhulkii ah kalcaqaari waa maguurtadiiiyo waqayrihi wixii la mid ahaa oo ceelasha waxa had iyo jeer shufcadani ay gashaayo qofkii wax laga iibiya aada u celisaa waa wixii aan geedigelin maguurtaynu idha af carabigana waxaa la yidhahda caqaraat waxa asadka ahee yaalle ee aan la rararayn ila haddii la rararayo ama bagaashuu yahay dee wayna kala raran maxaa idin muransiiyey sida soomaalidu had iyo jeer xalkooda ay geediga uga dhigaan markay murmaan ay yidhahdaan dee ina kala rarba adna reerkaaga xagga u rar adna reerkayga xagga alaabteenna inoo qaybi siday u idhahdaan sidii unbaa la samayn laakiin waxaan waa waxdani ku tiriyaho isku yaalla waa beer waa ceel waa guri wax isku yaalla weeye kaa aan fii maa laa fii kulli maa laa yunqalu min alard sidaa xadiidkana ku sugan wey wax kastoo aan la geedigelin karaynin oo dhulka ah caqaarku caqaartii mijinta barhkeed ahayd maahee waxa weeyaan caqaarku waa maguurtadaa laydhaha maguurtadaa laydhaha iyo wakayrihi wixii kale ee aan la geedigelaynin uwy masalada saddexaad dood shufca waxay ka suurowdaa maguurtada hantiga noolka ah ee fadhiya masalada afraad waxa weeye bithamani lacag baad u celin oo lagu kala qaadan alladii lacagtaasoo waqaca calayhi albaycu iibku uu ku dhacay maalan haddaan nin guri wada lahaydona barhkiisii iibiyo adugu aad kii soo galay u celinaysa wixii qiimaheed ugu celinaysa waa su-aal dee waxaa iska suuragala dee laba qiimoba in la idhaahdo maalintaa aada u celinayso ka uu marayo iyo kii iibku ku dhacay labadaba waa suuragal ka lagu celinayaa waxa weeye kii iibku ku dhacay boqol kunba milyan bay ayuu jeexiisaa qofkani siiyey oo uu ku sii iibiyey kan uu ka iibiyey milyankiibaad siinaysa ee kuguma qaali garayn karo kama faa'iidaysan karo adiguna ma baqaasiyay sidoo ma cidhiidhiyaysid oo intood awooddan uga faa'iidaysato ma odhanaysid waar shantaa boqol maad qaadan mise waad iska tegi kolleyba qasab bay kugu tahay inaanu kuu celinaaye istayuu xadgudbin addayaad xadgudbin iibku muxuu ku go-ay ee la kala qortay intaasuu ahaa kaashkaasaad u celinaysa bithamani aladii waqaca calayhi albayc lacagta la celinayaa waa tii wax lagu kala iibsaday taasina waa masalada afraad masalada shanaad waxa weeye wahiya cala alfawr waa degdeg bay ahaatay shufcadu waa degdeg fa in akharahaa hadduu dib dhigo maca alqudrati calayhaa isagoo la hadhi kara shaygan badalat way buraysaa oo waxba kama jiraan markaa ahar baa jira ibnu maajahu warinayo oo sheegaya ashufcatu ka xalli lciqaal shufcadu waxay ka dhigan tahay dabarka awrka laga furayo oo kale awr mucurtoon ahaayoo dabranaase dabar la isu saaray marka fag laga siiyo siduu fidh u yidhaahda u cararo saasoo kale iyaduna u cararaysa dabadeeda lama qaban karo deg deg bay u boodaysaa bu xadiisku leeyahy marka wahiya cala alfawri fa in akharahaa maca alqudrati calayha badala hadduu dib dhigo isagoo qofkii kari kara oo fursaddii deg deg uga faa'iidaysan waayo qofkan soo biiray unbaa la joogayaa hebelkan isaga ah ee kula joogay meeshee kula lahaa u iibiyey jeexiisii adiguna waad ogeyd deg deg waad u gaari weyda oo waxaad odhan weyda wixii waan iibsanaya ee waad iska aamusto waad soo yar warwareegtay ma celin karaysid wixii leanna fursaddii waa dayacday fursaddii waa dayacday qofkiina looma ogola isaga oo aan waxba haynin oo aan wixii la hari karaynin qofkan soo biiray ee soo kordhaya inuu diido in inyadu kama socoto sharciga iyo isyaalyaalku inuu yidhaahdo igu soo biiri mayse oo meeshan hebel ka baxay ila yeelan mayse waxna ku siin maayo labadaa midna laga yeeli maayo ee waxaa la leeyahay imaa wa imaa haddii aad doonayso shaygii saaxiibkaa uu iibiyey inaad la wareegto keen imaka lacagta kusoo ninka laga iibiye u celi haddii markaa aanad hayninna dee wuu kula yeelanaya warkuba waa inta marka masalada shanaad wahiya cala alfawr qaacidadaasaa lagu ogaanaya waa degdeg degdegaana waxaa lagu ogaan kalayaa marka ugu horraysa u maqlo waa inuu isagii ogeysiiya waa inuu markhaatiyaal u sameeya haddii muranku batana waa inuu maxkamadda u sheegaa qoraal waa inuu ku bixiyaa idhaa laga bilaabo markaa aan ogaaday waan la wareegay shaygaa isaga ah wahiya cala alfawri fain akharahaa maca alqudrati calayha isagoo kari karo iibsan kara hadduu habsaamiyo badalan way buraysa saa aynu sheegnay markaas aharkaasina kusoo aroray masale kaleu markaa kuusii yara iftiimiyey oo iska faahfaahinta unla xidhiidha qofkan isaga bakhaarka kula lahaa qaybtiisa wax kaashaba muu gelina islaambuu ku guursaday ilaa wax suuragale fuqahadu wax badan bay hor degaana iftiimiyaan marka bakhaarkan isaga ah toban kunbuu maalan ahaa shantiisii islaambuu ku guursaday u yihi heblaayo nuskaa meher u qaado bakhaarkaasaan maxamed wada leenahay nuskaygii shantaydii kun meher u qaada gu islaam buu kugu soo reebay oodaheedii wadatay iyaduna waaya kaashba ma jiraba meesha maxaad kaash celi tiibuu ka jawaabay maxaa la yeelaya wuxuu uhi waidaa tasawaja marka uu guursado imra'atan gabadh buu guursaday ninkii meesha kula lahaaba calaa shiksin qayb buu ku guursaday akhadahu shafiicu kii soo hadhay wuxuu ku qaadanayaa bimahri lmithli lodkeeda waxa lagu meheriyo lodkeeda waxa lagu meheriyay ayuu ku qaadanaya heblaayada iyada ah marka marna meher mithrigii wuu badan karaa marna wuu yaraan karaa barhkiisii meher buu bixiyey wuxuunaad leedahay un dee ummadda unbaa la weydiinaya magaalada joogta ama qaadigaa la weydiinaya waxaa laleeyahay heblaayo lodkeeda maxaa lagu guursadaa waxaa lagu guursadaa intaasoo garaamo dahba intaasoo geela intaasoo lacaga ayaa lagu guursadaa intii unbuu shubaya marka marna way u badan kartaa mar mar isagay ku badan kartaa marna way u yaraan kartaa labada waa suuragal islaamteeduna islaamtuna waxeedii may waayinoo dee wixii gabadhodkeeda lagu guursanaya ugu mudakarsanaabaa la siiyey meher bay doonaysa meherna kii ugu mudnaa waa kan la siiyey maxay doonaysa isla wixiisi u hela iyana way hesha taa wey masaladu ka hadlaya waidaa tasawaja imra'atan calaa shiqsin shiqsigu waa qayb qayb uu meeshan ku lahaa ninka wax kula leh beerta kula leh guriga kula leh qaybtiisii islaam buu meher uga dhigay akhadahu shafiic shafiic waxaa la idhaahdaa kan soo hadha ee laharaha ah wuxuu ku qaadanayaa bimahri lmithli meherulmithli waa lodkeeda wixii lagu meheriyey mithligeeda iyada lodkeeda wixii meher u noqda oo sideedaba meherka laba qayboodoo midna waxaa la ydhaha meherulmithli midna waxaa la ydhaha musama waa wixii la magacaabay iyo haddii aan waxba loo magacaabinna waa lodkeeda wixii lagu guursado taasina waa masalo kale oo uu ku faa'iideeyey waxaa suuragala haddaba maalan afar qof inay meeshii wada leeyihiin midi uu baxay saddexna soo hadheen dee saddexdii soo hadhay qaybtan ninkani iibiyey dee way kala qaybsanayaan soo maaha ile mid waliba xaq buu ku leeyahy guriga afar nin bay ku wada lahaayeen mid baa meesha ka baxo wixiisi iibiyey saddexda kale dee sida caqliga iyo cilmiguba ay keenayaan waa kii meesha kusoo hadhay uun saddexdoodani dee kan baxay wixiisi waa inay qaybsadaan soo saas maaha waa inay qaybsadaan waxaad markaa isweydiinaysaa haddii ay ismaal la egyihiin la garay oo waxoodu uu isla eg yahayoo dee ninkan baxay wixiisa si siman bay u qaybsan hadday kala badan yihiin ka war miyay isleegaysanuun kolkaana mise waxaanay bixinayaan iyo waxaanay la hadhayaan waa inay kala badsadaan taasuu ka jawaabay wuxuu ku uhi waa in kaana shufacaau dadkan iyaga ah ee qaybta la hadhaya haddii ay yihiin jamaacatan koox dhowr qof bay noqdeen kuwa guriga ku hadhaya ee wixii celinayaan istaxaquuha way mutaysanayaan shufcadii calaa qadri alamlaak milkigoodu qadarka uu yahay bay ku kala qaadanayaan kii wixiisu badnaayeen wax badan buu bixin kii wixiisu yaraayeen wax yar buu bixin sida xoolahoodu kala yihiin ayaa guriga intay la hadhayaana ay noqonaysa saas macnaa nisba almiawiya waxaan la idhahda beersantakaa lagu qaybinaya beersanta boqoley baa loo eegaya maalan gurigan isaga ah saddexda nina kusoo hadhay midi boqol kiiba labaatan buu leeyahay midna boqol kiiba konton buu leeyahay midna boqol kiiba soddon buu leeyahay dee marka shiqsigan qaybta ninkan iibiye kolka la kala qaybsanayo kii boqolkiiba konton lahaa dee bar buu isagu bixinayaa wuu ku darsanaya kiisi labada kalena sidii ay kala ahaayeen unbay u qaadanayaan saas wey nisbadaasunbaa loo eegayaa xisaab ahaan baa lagu qaybinaya marka kii qayb badan ku lahaa gurigana waxaan lala soo noqonaya qayb badan buu qaadan kii wax yar ku lahaana wax yar buu qaadan sidaasay noqotay oo ninkii shurkada ka baxaya shuraakada ninkii dadkan shuraakada ah ka baxayay kuwan saamilayaasha ah ee meesha sii joogay haddii ay doonayaan inay sheerkii iyagu dib u iibsadaan calaa qadri xisasihim wa calaa qadri ashumihim kolba sheerkoodu inta uu yahay ku kala qaad ninka sheer badani dee wixii la celinayay waa inuu badsadaa ka sheer yarina waa inuu yaraystaa haddii la isu hibeeyo oo si siman lagu qaybsanayana waa okay oo waa fiicanta iyaduna cilmiga iyo caqligu isma diidaan qofka yidhaahdaa way isdiidan yihiinna caqligiisaa yara silane bal hadda dib igu noqdo wain kaana shufacaau jamaacatan dadkan wax shufcada ku qaadanaya ee la hadhaya haddii ay yihiin koox istaxaquuha calaa qadri lamlaak milkigoodu beersanka nisbada uu leegaya wax ku kala qaadan taasina waa mafhuum baan filaya lixdaa masalo ayuu shufcadii ka sheegay shufcada waa taas qofkana waxa uu sharcigu xaq u siiyey lagama qaadi kare ee waa in loo tixgeliyaa loo daayaa islaamkuna wuxuu ka duulayaa qofkani haddii uu meeshii ka baxayo dee ka ugu xaq le waa inuu daayaa wixii intaa ka dambeeya waxa weeye qof kale oo meeshii ka maqan inuu dheef siinayo ama dee uu kan la calaatamayo o la ficiltamayo oo uu leeyahy midkaasi waabu ku wareeriye horta mar uun ka aarso hebelkan xiiqsan madaxa isla galeena ukee oo canaadnima ay ku jirto taasaa meesha laga saaraya fasalkan kalena waxa uu ka waramayaa almuqaarada waxa la yidhaahdo ama mudaaraba mudaaraba iyo muqaarado labadaba waa la yidhaha af soomaaliya haddii lagu sheego waa wada shaqaysi badiil waxa ay u tahay oo islaamku uu ku bedelay dayntii macaribada ahayd ama dayntii dulsaarka lahayd baa islaamku uu ku bedelay ilaahay uu ka suurat lbaqara aakhirkeeda aada uga digay aayaadka ribada ka warramaya markuu ilaahay xaaraantinimeeyey daynta dulsaarka leh ayaa waxa mashruuc diinteennu ay ka dhigtay caqadkan iyo heshiiskan oo a wada shaqaysi qofkii isaga ahaa ee lacagta hayay waa kanoo dadkiibu amaahinayay waxa uu lahaa waxaygii waa matal boqolkaa kun baan ku amaahiyey bil walba waxa ii fuulaya toban toban kun ama muddada intaa leeg baan ku amaahiyey sanad waa inay toban kun iigu soo kordhaan sidaasuu lahaa lacagtaan leeyahay dulsaar go-anina waa ii saarnaanayaabuu lahaa taa islaamku wuu joojiyo maxaa lagu bedelay qofkan isaga ah ee lacagtali lacagtiisii ha lahaado kan isaga ah ee xoogga hayaana xooggiisii ha la yimaada iyo xirfadiisii iyo aqoontiisii ha ku shaqeeyo xoolahan wixii faa'iide ahee soo baxa nisbe ha ku kala qaybsadeen boqolkiiba intaa ha ku kala qaateen saasaa lagu bedelay marka miskiinkan isaga ah ee maalka amaahday dulmigii ku dhacayay ee ahaa haddii khasaare iyo faa'iide mid kastaaba ay jiraan aniga waxaygu faa'iidun baan ku doonayaa dulmigii nooca ahabaa meesha ka baxaya oo haddii khasaara uu yimaadana dee kan maalka lihina dee wuxuu khasaarayaa wixii dhaafay kan camalka lahaana camalkiisiibuu khasaaraya haddii faa'iida ay timaadana labadoodiiba way faa'iidayaan marka labadoodii waa inay wada faa'iidaan labadoodiina waa inay wada khasaaraan wax wada qab waa aad bay tidhahdaa soomaalidu in wax la wada qabo weeye wax la wada calafsado kana xooggii waayo kana xoolihi waayo laakiin midkan oo xoolaha lihi inuu yidhaahdo aniga xoolahaygu ma khasaaraan ee adiga xooggaagu ha khasaaro oo haddii aan faa'iide la helin anigu waxaygii waan kugu leeyahay taasi waa tii la xaraantinimeeye la diiday marka waa wax kasta oo islaamku waa waa diin diinu takyiir diin wax bedelaysa weeye nidaamka jaahiliyada bedelaysa wax kastoo la xaaraantinimeeyena islaamku mid kastuu mid kale ayuu soo dhigay meeshiisi marka muqaaradadan baa bedeshay dayntii iyada hayda ribadala waxa markaas aada iska ilaalinaysaa uun haddii qof uu ku idhaahdo way dhacdaa imanka dadkeenu ribadii oo si yar oo kale uun loo dhigayo oo dad su-aalaha had iyo jeer dadku ay keenayaan baad ka dhex fahmaysa oad ka dareemaysa oo marka dadku ay xeeladaysiga bilaabaan dee waxaa laga yaaba inay xaaraanta qoorta kaga soo wareegaan nebiguna wuu ka digaya calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu lahaa laa tastaxiluu maxaarim allahi biadna alxiyal laa tartakibuu martakabat alyahuud falaa tastaxiluu maxaarim allahi biadna alxiyal war yuhuudi wixii xumaan ahaa ee bartanka u galeen ee booshaaqee ka digtoonaada oo xaaraanta xeelad yar ha ku xalaashanina maal nin baa lacag sito oo dabadaasu ka yimid oo wuxuu imanayaa saaxiibadiiyo shuraako halkan jooga waxay leeyiin misaa siataa toban kun baa sitaa buu leeyay tobanka iska keenoo de adigu biilkaagoo joogtaa un iska qaado maxaa ku shilaya toban kun waxba kaa noqon maayaan adduunku wuu iska dheeldheeli badan yahay tobanku waa iska sidoodii bay kuleeyihin laba boqoloo dee biilanoo joogta ana bishii iska qaado maxay tahay marka caqadkaasi muxuu yahay la saxeexay caqadkaasi waa caqad amaaha dulsaar ma leh haddii ay doonayaan inuu markaa loogu shaqeeyo mid shuraako ah dee shuraako soo marnay shuraako waynu soo marnay waxaa in wixii la isku sii daayo waxooda iyo waxa ninkan tobankiisa in la isku sii daayo dabeetana khasaare iyo faa'iide la eego markaa xisaabta la xidhayo shuraaka saasay ahayd tan wada shaqaysiga iyo mudaarabaduna waxay ahayd in tobankiisan uu dhiibtay idhahdaan waanu kuugu shaqaynaynaaye dee ilaa sabiilullaahi maaha waxa iyaguye wixii ka soo baxa maxaanu leenahay oo uu idhaahdo wixii ka soo baxa dee intaasaa leedihin anna intaa ii dhiga haddii waxba ka soo bixi waayaanna dee annana camalkii baanu weynay dee hadna faa'iidadii baad weyday amaba maalka wixii khasaare ku yimaadaba u bareen saasay laakiin haddaad aragto heshiis kasta oo la kala saxeexayo oo wax laga doonayo waxaasina uu ka maran yahay khasaare iyo faa'iide inaan midnaba gelin uu ka maran yahay waa baabkii amaadii dulsaarka lahayd weeye marka ugu horeyn itifaaqiyaddu waa muhiim mar walba kolkay dadku xidhiidhayaan wax isu dhiibanayaan waa in la tixgeliyaa heshiiskani muxuu yahay heshiiska la kala qoranaya muxuu yahay ma waxa weeyaan ijaara oo ninkani waa ajiiro mushqaayad buu qaadanaya ma wakaala oo waxa weeye wakiil buu kaa yahay oo waxaagiiba aad u dhiibatayoo sida inankaa bakhaarka ku hayoo kale weeye wuu kuu rogrogaya ma shuraaka oo wixii waa isku darsateen ma mudaaraba ma amaahba caqadka waa in la tafitiraa oo caqadku wax cad uu noqdaa heshiiskaasi markuu caddaado wixii axkaam ka dhalanayana waa la yaqaanaa baabkiisaa loo baaraya laakiin wax nusnusa iyo wax madow ah muran iyo isqabsiunbaa ka dambayn doona iyo ashkatu marka sidaasaa u baahan in layska hubiyo haddaba muqaaradadii iyo wada shaqaysigii waa tan waxa arkaantiisuna ay tahay saddex alcaamil waalmaalik waalmaal waa saddexda arkaantiisu caamilku waxa weeye qofkan xoogga la socda ama aqoontii wata ee isagu faraha madhanale wixii baan ku shaqaynaya maaliga rabulmaalna waa la idhaahdaa maalka xoolihiisa xoolaha nin kalena waa la ydhaha rabulmaal waa lagu tilmaamaa maalikna waa la ydhaha waa ninka isagu hantiga leh oo wuxuu meesha ku gelayaa waa hantigiisa iyo maal af maran la isula iman maayoe iyo maal meesha waa inay saddexdaas oo qofku sidiisaba wuxuu wax ku qaadan karaa uun ama maal ama camal ayuu ku qaadan karaa inuu maal inoola yimaado oo u idhaahdo waxaasaan anigu leeyaha laygu shaqeey iyo inuu xirfad dee shaqo ee camal la yimaado ama cilmi iyo dee camal waa isla miduune inuu la yimaado intaa wixii sii dhaafsanay waa buhubahaa ayay noqonaysaa dad unbaa meel fadhiisanaya oo shan ninbaa meel fadhiisanaya oo shurkad baynu asaasnay kow shurkadaasaa dabadeetana loo samaynayaa saamiye iyo waxo kada wa kada wax lagu darsanayaana meeshii ma yaallo haddana faa'iidaa lagu goosanayaa waxaa laga yaabaa qofkaasi camalkii u qabtay inaynu gaaro xisaabsado faa'iide kale oo asaasid iyo wax kale oon la garanaynin oo falsafadana inuu meesha soo dhigo qofku waa inuu wax ku qaataa ama maal ama camal wixii uu faa'iido u qaadanaya wixii mushqaayad u qaadanaya labadaasay ugu salaysan yihin labadaa wixii sii dhaafsani maxay waxay tii lama garanayo laga qiimayn karo intaa wuxuunaynu uga jeednaa inaynu iftiimino turunturada in laga ilaaliyo heshiisyada iyo mucaamalada si ay sax u noqotay xalaal u noqoto wuxuu uhi walilqiraadi qiraadkii wada shaqaysiga arbacatu sharaa'id afar shardi buu leeyahy goorta heshiiska noocan ee wada shaqaysiga ah la gelayo ee xoog iyo xoola la ysula imanayo afar shardi baa jira mid kale iyaduna jirto oo shirkatulmudaaraba baa jirta iyaduna oo ah dadku inay isku darsadaan xoolo barhkoodna shaqeeyaan marka qofkan isaga ahee shaqaynaya dhinac shariig buu ka yaho xooluhu meesha ku leeyahay shirkadda dhinacna dee waa kan ku jira miidaanka ee shaqaynaya shaqadii leh marka xukunka ma waxa yeelanaya mudaarabadan mise waxa yeelanaya shuraakada shuraakadaa yeelanaya markaana xukunki oo laba ninoo shuraako ahunbay u xisaabtamayaan oo kan camalka dheeraadka ah qabanayaana faa'iide unbaa loo kordhin doonaa haddii faa'iidaba la waayana sida mushahar waa bilaa mushahar markaa sharkadii toban matal toban nin baahayd labaa shaqeeya sideedna suuqooday galeenoo dee xooluunbaa lagu shaqeeya kow labadani way maamulaan way de shaqada yoomigaa bay socodsiiyaan markay caynkaa tahay sanadkii kolka la faa'iido ayaa la odhanayaa dee wixii aa maalkiina ka hesheena faa'iidahana waa intaa shaqadii aad sanadka soo hayseenna intaasaa la idinku darayoo faa'iidaah xaggaan biil ka helayaa dee siyaam ahoo isdeber ila arsaaqadaadu halkanoo qura maaha wuu siyaam ahanaya isagaa isdeberaya halkan u kasii isticmaalaya marka saasaa lagu maaraynaya haddii laba waayo faa'iido dee dadkii shuraakada ahaana faa'iido waaye labada nina meesha inoo maamulayay ama tobanka u maamulayayna iyaguna dee waa sida caamilkan oo kale oo dee shaqadoodii bay waayeen laakiin inay yidhaahdaan shaqo waxaanu qaadanaynaa mushahar joogta ah oo dabeedna dadkii kalena ay waxba waayaan iyaguna mushaharkoodu joogtay oo qalad iyada waa caamilkan oo yidhaahda uun war ninkaagan xoolaha lihi anigu xoogaygu khasaari maayo mar walba waxa aan doonaya anigu inaan khasaarin xoogaygu aan wax helo haddaad doonaysa inaad sidaa u dhaqanto mushqaayad qaado oo baabal ijaara ha laga dhigo heshiiska la saxeexaya wuxuu noqonayaa qof shaqaalaah inaad heshiiskii gasho markaa oo tidhahdo anigu shaqaalaan ahay waxaagaan kugu shaqaynaya faa'iidadu intay doonaysaan faa'iida iyo khasaare shaqa kumaleyaada shaqaalaana caqadkaa kala duduwaya hala doorto marka afarta shardi eego ka u horeeyaa waxa weeye an yakuuna calaa naadin wax sarifan waa in laysu dhiibaa min adaraahimi wadanaaniir daraahim iyo danaaniir waa in laysu dhiibaa oo qofkan isagaa waa in kaash loo dhiibaa shardiga labaad waa an yaadana rabbulmaal ninka xoolaha lihi waa inuu fasaxaa lilcaamili qofkan isaga ah ee shaqaalaha ah fi tasarufi hawsha socotiinteeda iyo maamulka waa inuu ufasaxaa mutlaqan iyadan wax qayda lagu xidhay waa inuu idhaahdaa wakaa wixii meeshaa doonto kala dhac wixii xalaala ku shaqee faa'iido keen waa waa mid weeye aw amase fii maa shay buu leeyahay inooga shaqee laa yanqaticu aanu go-aynin wujuuduhu haaliban helitaankiisu aanu kala go-ayn shay aan kala go-aynin ayuu ihi kaa inooga shaqee taasina waa la ogolyahay shardiga afraad waxa weeye waa an yashtarida lahu juz-an macluuman qayb cayiman waa inuu u saraa oo u cayimaa oo min aribxi faa'iidada ka mid a faa'iidada wax ka mida waa in lagu heshiiya in la kala qaato shardiga afraad waxa weeye wa an laa yuqadira bimudda wax muddaa waa inaan la qaban muddo waa inaan la qaban laga daaya muddada afarta shardi aynu dib u sharaxno ka u horeeyaa waxa weeye waxaa laysu dhiibanaya waa kaash sida asxaabtuba ahayn ridwaan ullaahi calayhim ijmaacu muslimiin iyo ijmaacu saxaababa arrintani way ku dhacday asxaabtu way isla waafaqsan yihiin heshiiska noocan iyo habudhaqankani islaamka ka horba waa jira islaamkuna wixii gafaha unbuu ka saaraa wuu toosiyey marka asxaabta ku dhaqmay waxaa ka mid ahaa cumar cabdilaahi bnu cumar cuhmaan ibnu cafaan intuba way ku dhaqmi jireen dadka muslimiintiina heshiiska noocana way isla waafaqsan yihiin baan baad la geli kartaa shaksi baad la geli kartaa aya waaxid wixii wax socotiinayaba lacagtaasaa la isu dhiibanaya laakiin bagaashkii iyo xoolihii noolaa iyo guryihii iyo waxaa maaha waxaas haddii la doonayo in lagu wada shaqaysto kaasha loo rogo hala sarifo ila wixii waxaa la rabaa faa'idaa laga doonaya waa la rogrogaya waxa wax lagu rogroga ee markaa wax lagu siibiya lagu soo iibiyaana de waa kaashkan wey shardiga labaadna waxa weeye in idan laga helo rabulmaalka rabulmaal waa ninkii xoolaala caamilkii waa inuu fasaxaa tasaruf mudlaqa oo idhaa hebelow boqolkaa kun qaado ku shaqee faa'iida unkeen lixdii biloodba mar baynu xisaabtamayna ama sanadkiiba mar fasax buu siinayaa kani waa inaanu isqancinin oonu iska qaadanin kanina waa inaanu quyuud iyo waxyaabo adada ku xidhin oo idhaa shaqee meeshii wax laga helayaba waxaan waxbaynu ku doonaynaae lacag baa lacag soo saartee dhaqaajiyo qaad warku waa cadi haddii uu qeyd ku samaynayana qeydku waa inaanu shaqada dhibin maalan aw fii maa laa yanqaticu wujuuduhu qaaliban waxa aan sida faraha badan go-in maalan wuxuu leeyahay maalkan ley adna xooggaad leedahay waxaad inooga shaqaysaa alaabtaasun alaabtaasun xoolaha nooluun inooga shaqee waxaad inooga shaqaysaa un raashinkaasun raashin gaara u sheegay laakiin kan uu u cayimay waa in sida qaalibkaa la helo xoolihii noolaa waa in la helayo raashinkii waa in la helayo alaabtii uu diray gaarka ahayd waa in la helayo hadduu laakiin u dhiibo waxaan la helaynba de waa cadilaad waa cadilaad wey marka labadaa midun wey ama ha sii daayo maamulka oo maamul furan ha ka dhigo ama hadduu qaydayana meel wax laga wax shay la helayoon la waayina ku qaydo waaye kaasina waa mid shardiga saddexaad waxa weeye waa in la cayimaa faa'iidada la kala qaadanayo khasaara hadduu yimaado way iska caddahay oo maalkii hadduu khasaaro iyo haddii faa'iide la waayo inta oo dhanba dee ninkan xoolaha leh ayay ka go-antay raasumaalkii de hadduu khasaaro dee ninkii xoolaha lahaa buu ka khasaaray kana dee xooggii buu khasaaro muushahaynba ninka labiyo toban bilood la soo jiifeen waxba helin dee isagaaba ayaaba kasoo go-ay gidaar kan kale xoolahabu lahaa waxbaaba u kala hadhay be marka jus mucayana qadarkuu doonaya ha noqdo intii la doonayo islaamku waxba u xadidi maayo qofka bani aadamka isagaa maslaxadiisa yaqaana ama inay kala faa'iidada kala badh u qaataan ha ku heshiiyeen ama in ninkan shaqaalaha ay badsado ama ninka xooluhu uu badsado faa'iidada sida loo kala qaadanayo waa sida lagu heshiiyo almuslimuuna calaa shuruudihim ayuu nebigu xadiidka ku leeyay calayhi salaatu wasalaam waa heshiiska unbaa la qoranaya taasina waa ina cayinaataa oo meesha waxaa ka baxaya inay muhmal ahaato hebelow adiguna dee xoolahan iigu shaqee ana dee xoolaha iyo ayaan yeelan doonaa dee meesha haddiiba kole shirkaddu waa iska bilowe marka wax soo baxaan dee waa ku dharginaya ama markaasun baynu dee eegi doonaa horta wuxuu waa wixeenii aan kicinna sharkadda aan kicinna baa lagu heshiinaya aan kicinnadiina waxay keenaysaa in la isku qabsado oo uu yidhaahdo aad baan u shaqeeya maye aniga xoolaha balan gadaa oga oo la isqabsado wuxuu waa inay gacmo maran baa lagu xeertaa bay dhahaan soomaalidu e ugu horreyn waa in la saraa waxa la kala qaadanayo taasina waa mid cad shardiga saddexaadna meesha waa in muddada laga daaya waa inaanu odhanin maalkii qaado lix bilood yuu dhaafi sanad uun aniga igu shaqee muddada ha ka daayo muddada ha ka daayo waayo xor buu yahay wakhtiga uu doono inuu qaadan karo oo uu soogaysu idhaahdo soo gebagabee waxaygii waan qaadanaya waan u baahnay maadaama xorriyadda uu leeyahay muddada ha ka daayo macnaha muddadu waxay keeni kartaa in la isla qaato muddo oo dabeetana alaabtii waxaan la geliyoon iibsamin inay muddadii dhammaato dabeedna la isqabsado u idhaahdo muddadeenii way dhammaatay iigu shubun aniga adugu alaabta iska qaado oo aniga lacagtayda is burankaasaa la diidaya marka waxaan markuu sarifmo ee uu kaash noqdo ee uu iibsamo unbaa la kala bixi karaa markay sariifanta taasina waa arrin kale wixii kol haddii lagu shaqaynayo baasha adduunyadaana la yskaga yaqaano islabaroggeeda iyo in dee nuqsaan iyo siyaado labadaba ay yeelato adduunyada arrinkeedu waa ceebujoog shaksi si qura ma ahaata adduunyadu dawaamul xaali min almuxaal baa la ydhaha xaalad keliya inay adduunyada daa'imto waa shay mustaxiila haddaad maanta ladan tahay berri waa lagu hayaa haddaad nooshahay waa dhiman haddaad faa'iida haysa khasaara ku xiga haddaad khasaaro haysa faa'iido wa tilka layaamu nudaawiluhaa bayna annaas buu ilahay sunnada adduunyada waa inaad ka dhaceen ee aad ku tala gashaa marka haddii haddaba waxaan khayr yimaado waxba kuma yeelo khayrku waxba kuma yeelee sharu toogahay waxaa laga warramayaa haddaba haddii khasaara yimaado walaa damaana cala alcaamili qofkan shaqaalaha ah magdhow ma saarna ilaa bicudwaanin isagoo xadgudub sameeya mooyaane taasina waa masale uu kuu dhiibay qofkii xoolaha loo dhiibee ku shaqaynaya ama sharkadda mas-uulka ka ahaa ama wixii lagu aaminay haddii wixii dhacmaan ama ay khasaaraan ama ay balaaya timaado dee wataa jawaabteedii wataa waxaa la eegayaa xadgudub ma sameeyey mise muu samayn hadduu xadgudub sameeyey waa lagu leeyahy wixii meeshaa ku dhacmay haddaanu samayn laguma leh xadgudub muu sameeyey mise muu samayn qiimaynteeduna waxay u taallaa ciddii aqoon u leh cidda ma arrintaa iyadaa ku jirta ee ka shaqaysa khibradda u leh dhaqaale ahaan iyo maamul ahaan ayay u taallaa qiimaynaya ilaan labadooda haddii la idhaahdo qiimeeya waa la yaqaanaa bani aadamka anugu maan samayn buu leeyahy xadgudub kan kalena wuxuu le waad samaysay weliba kutuba haddee mudawalka haddaad si akhrido xadgudubka waxyaabo badan baa keeni karaa maalan waxaa keeni karaa isagii oo la yidhi waxaan keligaa ku shaqeeya buu dad kale ku daray sharkado kaleu bartanka u dhigay mu ogeysiinin ninkiina waa xadgudub amaah buu bixiyey amaahna heshiisba laguma ahayn ee waxaa heshiis lagu ahaa shayga la yidhaahdo naqad waa xadgudub waxayna halkan uun inooga shaqeey hargeyse eriya ayaa la isku ogaa meel khatar ahoo meelahaasoo wax lagu kala gubo ayuu mariyey marka ama dee kootarabaan iyo wax la yidhaahdo la qaato ayuu mariyey waa xadgudub waxayna halkan inooga shaqeeyo xoolaha nooliyintano baduu dhigay sidii nin saxaadiiba uu lahaa war maalka aygu shaqeeyo amaahna ha u bixinin badnaadeer ha ku safrin buui markaasaa la markabkii wuu degay waa xadgudub marka way tiriyaan fuqahada kutubaha mudawalaadka ahay maxaa xadgudub noqon karaa qofkii isaga ahaa dee waxay ahayd inuu dadaalo ee dolarunbuu iska sitaayo qamiiska jeebabkiisanunbay rucuba ugu jiraan markaasaa tuugtii ay kala baxday waa xadgudub wuxuu ahay si gaara in loo ilaaliyo baan lagu shubo xawaalo la dhigo kullu daalik qiimayn baa maaragtay loo eegaya taasina waa arrinkaa marka tani waxay ka duulaysaa haadihi اlyad aw yad اlcaamil yadu amaana laa yadu damaan gacantiisana waxay ahayd gacan la aaminay may si ahayn gacantii wax magdhabayse may ahayn halkaasaa laga duulaya wuxuu uhi waidaa xasala ribxun aw wakhusraanun marka ay mar faa'iida timaado marna khasaara uu yimaado jubira alkhusraanu birex khasaaraha faa'iidada lagu kabaya waxaa iska dhici karaa sanadka dhexdiisii lixdii bilood ee horena in faa'iida soo baxday lixdii biloodee dambena in khasaara yimi ayaa dhici karta sidaa caqliguba uu keenayo unbaa sharciguna yahay waxaa lagu heshiiyey dee in la sooma ahayn faa'iido la qaybsado dee faa'iidada soo baxda khasaarihi baa lagu kabaya lixdii biloodee hore faa'iidadaynu helay lixda dambe khasaaraha yimaa lagu kabaya faa'iida waxay timaadaa marka khasaarihii la dabero marka faa'iidada ka soo hadha khasaarihun baa la qaybsanaya wa idaa xasala ribxun wa khusraan intii la shaqaynayey ayay labadani wada yimaadeen jubira alkhusraanu biribx khasaarihii waxaa lagu kabayaa faa'iidada dabeetana wixii soo hadhuunbaa ribixa laakiin inuu idhaahdo mee waynu faa'iidnay intaasaad ii sheegtay intan dambena uu dhagooleeyo maya bani aadamkuna had iyo jeer saaxiib baa la yahay marka la guulaysto marka laakiin hasiime iyo wax isbedel uu yimaadana waa silanaadaa bani aadamku bal intaasaynu ku dayn caawo wallahu aclam su-aasha u horreysa waxay leedahay haddii aan hanti dhaco qofkii lahaana aan garan waayo maxaan yeelaya horta marka hore dee waa inuu qofku raadiyaa daydayaa waa inuu qofku raadiyaa oo u baadi doonaa leanno isagiibaa baahan inuu xil baxana uu doonayaa markuu qofkii waayo ama uu dhinto waa inuu raadsadaa ciddii dhaxalkiisa lahayd ciddii dhaxalkiisa lahayd ayaa wixii yeelanaysa dabcan kuwaasuu la baadi dooni doonaa oo uu ku sallimaya haddii kuwaana uu waayo culimada barhkood waxay idhaahdaan sadaqaha u bixiyo inuu ilaahay ka aqbalaa la rajaynayaa wallahu aclam
su-aashani waxay leedahay haddii dhul layga dhaco dabeedna la dhisto uu gacanta iisoo galo iyadoo dhulkii uu dhisan yahay maxaan yeelaya bismillah horta arrimaha qaarkood dee in laga feejignaaday u baahan yahin oo fatwo laynaga saxiixin oo aan wixii oo dee la ysku haysto dii la idhaha sheekh baa caynkaa yidhi oo dabeetana taasay igu goodaa muranku runtii wuu sii dheeran karaa wixii la isku haystaa wuxuu ku fiican yahay garsoor in laga garsooro dhulkan inaad lahayd iyo in kalaaba u baahan in la hubiyaba horta oo dacwad loo qaado oo la dhagaysto marka taa waan ku talin lahayn laakiin haddii dee la dhiso meeshii aada lahayd dabcan sida dee dadku ay idhaahdaan ama ha la dumiyo ama ma noqonaysa qofku wixiisii unbuu leeyahay qofku wixiisii buu leeyahy waxaan kalena ama uu la hadhay ama dee wuu ka iibin doonaa kii kale marka runtii ha loo fiirsado horta shayga la isku hayo isaga yaan fatwada lagu eegine dhinaca garsoorka ha loola kaco waa laga yaabaa in dadka qaarkood ay milicsadaan laysa licirqin daalimin xaq xidi daalinihi xaq yeelan maayo oo arrinta beeraha iyo la xidhiidha ah laakiin masaladu tafaasiil bay leedahay intaasaynu ku dayn lahayna garsoorka lagu daaya garsoor saxun baa lala raadinaya cid lagu kalsoonyo si fiican ugu garsoorta allahu aclam
su-aashanina waxay leedahay haddaanu qof shufco ay naga dhexaysona wada lahayn oo uu dhinto muxuu noqonayaa xukunkiisu shufco dee dabcan malaha shuraaka u jeedaa qofkaasi dii shuraaka ay ahaayeenoo dee ay wada lahaayeen waa la yaqaanaa dee dhexlayaashii unbaa meesha soo gelaya hadday shufco wada lahaayeen oo qofkii aa wada lahaydeen baa barhkiisii iibiyey labadiinnii soo hadhay buu midigeeriyooday ka kale halkiisii waxa gelaya uun dadka milkiga leh ee dhexlayaasha ah mar wal oo qofkii xaqlaha ahaa uu dhintaba dee xaqii wuu ka wareego cid buu ku wareegay oo hantiilayaal noqday kuwii unbaa halkii kasii anba qaadaya shufcadii inay si deg dega u fuliyaan iyo inay iska daayaan labadaa mid unbay u taallaa marka kuwaasuu xilku ku wareegaya allahu aclam su-aashani waxay leedahay haddii aan dhacay shay wax soo saaraya sida gaadhiyo wixii la mid ah oo uu kharashna soo saaro faa'iidana macnaha kharashna la yimaado faa'iidana uu soo saaro hantidii oo sideedii oo aan waxba qabinna aan ninkii u celiyo muxuu noqonayaa markaa faa'iidadaa soo baxday iyo kharashka soo baxay qofka sidiisaba xoolihiisa wixii ka soo baxa isagaa iska leh ama ammaano ugu hay ama ugu shaqee ama ka dhac aziyaadaat almutasilatu walmunfasila bay idhahdaan fuqahadu baabkaasaa loo bixiya waa siyaado la xidhiidhsan oo sida metel neefkii oo naaxay ama shaygii qurux batoo fiicnaaday ama siyaado munfasila wixii faa'iida ka timi ama isdhalay qofku wixiisa wixii ka soo baxay isagaa leh hore inuu soo sheegno hadduu qofku idhaa waxaa ii soo iibiya mushqaadaa qaado intii uu kuu cayimay hadduu wixii ka bato isagunbaa iska leh haddii ammaano uu kugu dhiibtay uu ihi ii hay oo aada ku shaqaysay wixii ka soo baxay isagaa iska leh haddii aada dhacday oo faa'iida ay ka soo baxday ama uu isdhalay isagunbaa iska leh waayo nuqsaantii ku timid baynu soo arkayn oo lagu ihi kabitaan ku samee faa'iidadana adigu meel kale kamaadkeenina kanunbuu ka soo baxaye howlgalka aada samaysayna cidhi kuuma fasixne daalin baad ahayde qofka wixiisii unbaad u celinaysaa iyo dheeraadku soo saarayba
su-aashana waxay leedahay haddii aanu dad hanti aanu sheer ku wada lahayn oo mid ka midihii uu ka baxo mid ka midihi ma la wareegi karaayo ma iibsan karaa isagoo aan kala tashanin kuwii kale dabcan waa nooc shufcada ah bay culimmadu u ictibaarinayaan waxaa isaga ahee la wada lahaa marka in kolley laga wada tashado ayaa tixgelinteeda leh wax badanna waxa ku xidhan wixii lagaga heshiiyo oo cuquudan mucaamalaadka ee xagga heshiisyada ee wada shaqaysiga wax badan waxa ku xidhan wixii la qorto oo inteeda faraha badan wixii la qortay ku soconaysa almuslimuuna calaa shuruudihi haddii lagu heshiiyey qofkaasi wixii uu cidduu ka iibiyaabay soconaysaa dee wuu qaadan karaa kaa uu ka iibiyey haddii ay ahayd heshiisku sharkaddaa iibsanaysa nisbadana way ku kala qaadanayaan isaguna tixgelintiisuu leeyahay markii hore oo aynu sheegnay waxa aynu maraynay qowlka ah waxaa looga qiyaasanayaa guriga ayaa looga qiyaasanaya laakiin dee waxaa iska cad shufcadu inteeda badan waxay u badan tahay wixii maguurtaa wixii maguurtaa bay u badan tahay tan shurkaduna dhan bay ka shabahaysa dadkan wada shaqaysanaya waxay leedahay cashuurta laga qaadayo qofku isagoo aan raalli ka ahayn miyay qasabkii soo gelaysaa qasbigii miyay soo gelaysaa
horta masalada cashuurta runtii culimadu dee laba qowloo iska caana bay leeyihin oo kutubaha maalka ka hadla kutub alamwaal ilen culimada muslimiintu dhinacyo kala duwan bay wax ka qoreen dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo jihaadka iyo mucaamalaadka iyo axwaala shaksiya iyo cibaadaadka iyo qayb walba waxbay ka qoreen marka kutubul amwaal baa masalada ka hadla kutubaha sekaduna marka ay isu miisaamayaan ama isbarbar dhigayaan cashuurta iyo sekada ay iyaga lafdigoodu ka warramaan laba qowl baa iska caanahoo qolole ma bannaana oo axaadiidtii cashuurta iyo ceebteeda iyo inkaarteeda ka warramaysay ba ay soo daliishadaan qoladale way bannaan tahayna waxay ku xidhaanun shardi aada u adag oo ah haddii ummadda laga qaadayo dib loogu celinayo liyugsa alcaari si qofka qaawan wax loo huwiyo waliyatacalama aljaahil si uu wax u barto qofka aan aqoonta lahayn waliya'mana alkhaa'if kii markaa cabsanaya si uu amni u helo iyo wixii kale ee la mid ah haddii dadkii intoo laga qaado dib loogu celinayo waxay noqon kartaa mid jaa-is haddii laakiin ay dhinacyo kale ku baxayso oo si khaasa looga faa'idaysanayo ama dad kale iyo milki iyo awood kale iyo loo isticmaalayo oo si khaasa loo isticmaalayo iyada xalaal maaha isla waafaqsayn marka ummadda laga qaadayo dib loogu celinayo aahaar iyo aqwaal bay usoo ururiyaan had iyo jeer dadkii madaxda ahaa ee muslimiinta ahaa qaarkood ay qaadaan bay usoo ururiyaan sida cuhmaan iyo cumar ibn cabdilcasiis iyo marka shardigaa muhiimka ah baa loo dhigaa shardigaa muhiimka ah haddii shardigaa la waayo dee waa lasla waafaqsanyay inaanay xalaal ahayn wallahu aclam jasaak allahu khayr sheekh maxamed aad baad umahadsan tahay intaasay noogu dhantay wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu